السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa sharaf weyn noo amaanta inuu noo yimaado soo dhaweyno wafd ballaaran oo hogaaminayo ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliyeed cumar cabdirashiid cali sharmarke waan soo dhaweynaynaa wafdiga wafdigu waa inoo yimaadeen waxayna u yimaadeen inaanu ka wada hadalno marxaladan kala guurka ee soomaaliya ka jirta iyo geedi socodka nabadda soomaaliyeed sida loo ambaqaadi lahaa ay dowladda federaalka iyo puntland ugu wada shaqeyn lahaayeen in soomaaliya isbedel uu ka dhaco isbedelkaas uu noqdo isbedel u hilinaya mustaqbalka iyo horumarka soomaaliyeed haddii ilaha yiraahdo dabcan waxyaaba badan oo kalea jira isweydiin doonaa ra-isul wasaaraho haddii shaqadii ficneeda puntland qabatay waxaan umalaynayaa waa u wadaa abaalgudkeedana waa wadaa baan umalaynaya marka wax badan ba laga hadli doonaa arrimaha siyaasadda arrimaha amniga arrimaha dhaqaalaha waxaaso dhan ayaanu ka hadli doonaa waan rajayn doonaa inay xoogaa nala joogi doonaan wafdigu ra-isul wasaare soo dhawow waa ku faraxsanayn noo timaad
runtii madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka puntland iyo dhammaan wasiirada iyo xubnaha labada bale ee puntland waxaan raaqan ka salaamo runtii soogoyntii wanaagsaneed ina soo dhaweeyeen waxaan rabaa fursaddan inooga faaidaysto runtii inaan fogaadiyo ciidankii xukuumadda oo madaxweyne xasuuli madaxweynaha ka yahay iyo dhammaan dadka xukuumadda iyo xdaamada iyo shacabka reer puntland iyo ciidanka puntlandba sidii geesinooda lahayd ay runtii u dagaaleen ee uga adkaadeen dadkii ababixisada ahaa ee damcay inay soo galaan goboleedkan gudihiisa runtii si aada u wanaagsan oo runtii diida gelisay dhammaan shacabka halka iyo shacabka soomaaliyeed marka waxaan leeyahay bogaadintaas waa idin wadnaa waxaan kaleeto insha allah rajaynaynaa wixii dhaawac ah ee ciidamada puntland ka soo gaaray iyadana gacan inaan ka geysana sidii loo qaadi lahaa oo loo geyn lahaa isaaladooda haddii ayirahdo insha allah waxaanana gacan inaan ka siino wax alla wixii kaleeto amniga dhinaciisa maanta baahi jirta ama ama si kaleeto oo runtii u baahan in aad gacan sare uga yeerataan markasta cadawgan markasta runtii banaystay in ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogaanba uu gumaado arrintaas kadib waxaan rabaa runtii waa ku faraxsanahay madaxweynaha madaxweynka iyo dhammaan gudoomiyaha iyo dhammaan xubnaha labada gole sirweyntoodii waxaan hadda sidii madaxweynaha sheegay halka u nimid runtii in laga wada jirta aayaha soomaaliyeed amniga hadday tahay hadday tahay siyaasadda hadday tahay dhaqaalaha waxaan rajaynaynaa intii ayaa mawjuudayna haddii la waxaan rabaa inaan usheega waxa weye meesha tan ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka reer puntland wakti xasaasi lagu jiro oo loo baahaya in lawada shaqeeyo in runtii laisla gaaro waxyaaba badan maaragtay aayaha soomaaliya dan u ah iyo aayaha puntland labadaba marka waxaan rajeynayaa insha allah in aanu inta aan joogno wax badan isla soo qaadno wax badan isla dhamayno marka waa mahadsantihiin